garaad waxaan gacantiisu furan tahay marnaga xawadaata hadduu cadabku kuu galo gurwax ku
wacana khiyaartana dhegaysanaysa ay kusoo dhawaada barnaamijka muusiga iyo salaamaha ee raadihaysnay gacantiisu furan tahay marnaga xawadaata hadduu cadabku kuu galo gurwax ku joogtaye
muusiga iyo salaamaha waxaad kaga barateen heesa kala duwan heesihii hore kuwii dhexe iyo kuwii ugu dambeeyey barnaamijka muusiga salaamaha intaan ku guda jirno waxaan idiin soo gudbin doonaa hambaliyadii aad nooga barateen ee la xiriiray dhalashada meherka iyo arooska waxaan ducooyin iyo hambalyo isugu jiro aan hawada u marin doonaa lamaanayaasha aqalgalay ee calafkoodii isku yeeshay iyo sidoo kale kuwa isdoonaya in ay ismehersadaan barnaamijkan muusiga iyo salaamahana waxaa caawaa la diyaaraa cabdixasiis xasan mucalin markaana barnaamijka waxaan ku daafuri doonaa hees ay ku laqaysay khadra daahir ra-iga heestaasi oo ah caan shaqo oweysiisa ma leeyahay halkaas aan kaga gudubno qaybta farsamada waa injineer anuur shiine f m-ka siddeetan iyo toddoba dhibic toddobana waad naga maqlaysaan dhegaystayaal sidoo kale baraha bulshada ayaad nagala socotaan sida facebooka iyo youtube-ka oo aad si toosa kala socotaan barnaamijka muusiga warqadda ugu horeysa imanka gacanteeda ku jirtay aan ku bilaabayno barnaamijkayna warqadan waa tahniyada aroosa waxaa kala diraya farxiyo xuseen aadan bushra cali ee moxamed cabdiraxmaan cabdulaahi anas marwadiisa iyo caruurtiisa faraxyo maxamed ismaaciil bilan cabdulaahi aadan cabdimaalig ismaaciil axmed muxudiin xaaskiisa iyo caruurtiisa cali aadan weydow cabdirasaaq maxamed xasan cabdulaahi maxamed ibraahim aadan cabdulle cabdishakuur aadan dhayib muxibo axmed aadan seegeeda iyo carruurtooda ku nool sweden cabdiraxmaan maxamuud bashar iyo khaalid cabdulaahi axmed dadkan waxay hambalyo farxad leh oo la xiriira aroos iyo meherba waxay u dirayaan lamaanaha kale ah doctor fatuun xuseen cali iyo master cabdulaahi ibraahim oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxa ayna ugu duceeyeen guur kheyr leh iyo owlaad saalixiin ah haddii aan nahay bahdaysnayna waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo arooskiina allaha ka dhigo aroos barako leh iyo guur kheyr leh lamaanahan waxaan u cayaaraynaa mid ka mid ah heesahan caawa ugu talagalnay waa hees aroos ah uu ku luqeeyey fanaan da'yar ah wuxuuna ka mid yahay fanaaniinta loogu jecel yahay xilligaani geyga soomaaliyeed saciid qalinle ayaa la yidhaahdaa heestaanna baraha bulshada ayay aada u qabsatay dahabooyin nasteexa dumaashi deganaygar waa dabci fiican dumarugu firoon dayax baatay ifiyay dalkiiyo dagaalkoodan dahabooyin nasteexa dumaashi deganaygar waa dabci fiican dumarugu firoon dayax baatay ifiyay dalkiiyo dagaalkoodan
waa hagaag halkaas aan kaga gudubno heesta arooska aheed uu ku luuqaynayay fanaankiina weynaa ah saciid qalinle warqadan iminka gacanteeda ku jirta waa warqad mehir ah waxaa ku qoran qaybta kore waxaan hambaryo farxadeed halkan ugu diraynaa doctor safiya axmed iyo maxamed aadan oo meherkoodu ka dhacay degmada balcad ee gobolkani shabeellada dhexe guurkiina guur kheyr gurigiina guri inagii dadka warqadaani kala diraayo waxa ay kala yihiin sayid aadan ismaaciil harar xaaskiisa iyo carruurtiisa mono aadan iftin iyo sidoo kale habaryar abyaan ibraahim aadan nuurudiin ismaaciil yuusuf xasan maalig aadan cusmaan doctor cabdulla maxamed aadan cabdikariin daahira yuusuf bashiir xasan cadaabe iyo cabdinaasir cali moxamed doctor aadan muniir shariifa ibraahim cabdiraxmaan aadan cabdicasiis cusmaan cabdulaahi xaaskiisa iyo carruurtiisa oo ku nool waddanka south africa doctor kooshin maxamed aadan faatimo aadan cabdulaahi ciidu safiya axmed ismaaciil cabdalle maxamed ismaaciil sayid cumar aadan cabdirasaaq cabdi maxamuud iyo sanay ibraahim aadan dadkan waxa ay tahaniyada aroos ay u dirayaan lamaanahan kor kusoo xusnay ee safiya axmed iyo sidoo kale moxamed waxaan lamaanayaashaasi aan leenahay arooskiina allah ha barakeeyo waxa iyagana ay ugu duceeyeen in guurkoodu noqdo guur barakaysan oo owlaada kheyr leh ay kala helaan bahda isnaay haddii aan hana hambalya ayaan mar kale leenahay waxaan uga cayaaraynaa hees uu ku luqeeyo xasan aadan somater heestaasi oo aad si weyn u wada garanaysaan markaan jiray shan iyo toban
markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay dokhayga markaanu saan tegey markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay dokhayga markaanu saan tegey naftayda midaanu doorbido adeedanigoon ka garanay naftayda midaanu doorbido adeedanigoon ka garanay allaga golbayo midaanini naftayda midaanu doorbido adeedanigoon ka garanay naftayda midaanu doorbido adeedanigoon ka garanay allaga golbayo midaanini
habeenkii Somali Toran Music Maxamed Wardi dabeecadeeda gaariyo barandulaan tilmaami koo damba samee ku horo dunida maashayna guri midabka biyo dahabsiigoodii bishan qaymada ka bogano jeedaalada wow dawayo nabadii midabka biyada habsiigoodii bishan daymada ka bogano jeedaalada wow dawyo nabadii cashaqan mudabadan mudabadan idaashaday riyadataan gooniseedii hurdada daris kulaahaan jiray dabayshiyo dhaxanta dayreed dugsiga tii iiga noqolay hormaydaralee adiga tahay hormaydaralee darale adiga tahay عشقا مدبدا مدبدا إذا شذي رياضتان كون استيني ودادا درس ولانا جري ضبي شيو لحن تضيرت سيقتي هي نظلك الريدر لي أديتها الريدر لي أديتها dodiyo kulankeedii barashada dhexdiyo hadalkaagii macaanaa daway samirkiyo duuqaadkii imaankiyo daacadaadii dubaaqay yaa jeclaystay naftayda midii ay ku degilay harbaydarale adiga tahay harbaydarale adiga tahay iyo budaacabaadi dubaaqay iyaa jeclayste naftayda midii ay ku degelen habaydaralee abiga taaree habaydaralee abiga taaree doodii oo kulankeedii barashada samirkiyo dulqaadkii imaankiyo budaacadaadii dubaaqay iga jeclayste naftayda midii ay ku degilay habaydaralee adiga taagee habaydaralee darale habaydaralee darale habaydaralee darale adiga taagee
intaan warqadaha kale ee tahniyadaha aan u gudban dhegaystayaal barnaamijka muusiga ayaad la socotaan oo aad ka dhagaysanaysaan radio isnai barnaamijkan waa barnaamij dhegaystayaasha aan ugu baahino tahniyadaha arooska dhalashada iyo guud ahaanba meherka oo aan ugu talagalin dhegaystayaasha in halkan aan kaga akhrino dhegaystayaasha waxa ay si toosa raadiyaha u keeni karaan xafiiska warqadahooda sidoo kalena dhegaystayaasha waxay nagu soo hagaajin karaan iimeilada kala duwan iyo sidoo kale lambarka raadiyaha markan waxaan soo qabanaya hees ay ku luqayso saare axmed jaamac heestaasi oo la dhaho mhm naf ku jecel adduunyada saare axmed jaamac maxay leedahay anna haddii aan ku naawilay naqbo waa la dhowraa nasiibku haygu kaasimo halkaas aan kaga gudubna heestaas adhegaystayaal markaana waa warqadii ugu horeysay ee gacanteeda soo gasho waana warqad tahniyad ah dhalasho ah warqadan waxa ay ku bilaabatay hambalyo farxad dhalasho waxaan halkan farxad hambari dhalasho ah ugu diraynaa xaliima maxamuud iyo sidoo kale cabdulaahi maxamed oo wiil ugu dhashay ayaa la leeyahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wiilkaasi ayaa waxaa loogu duceeyey in uu noqdo ah, mid dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca dadka warqadaani ku jira waxaa ka mid ah aadan macalin mukhtaar abshir aadan ismaaciil fartuun cabdiraxmaan maxamed axmed ismaaciil luqiyo aadan daa-uuda maryan maxamed ismaaciil cabdirasaaq cabdulaahi xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed cabdulaahi sheekh cabdikariin axmed maxamuud dhayib kaltuumo ibraahim aadan iyo ugaas daa-uud ugaas nuur raxmo aadan mukhtaar samiir aadan maxamed aadan cabdulaahi aadan yare iyo shaakir maxamed cabdulaahi aadan ismaaciil iyo xaliima maxamuud aadan dadkan waxa ay hambaryo dhalasho farxadeed ay u dirayaan lamaanayaasha aan kor ku soo xusnay ee cabdulaahi maxamed aadan iyo sidoo kale xaliima maxamuud anagana waxaa leenahay wiilkaasi ee dunida kusoo biiray marka hore fimirkooda hambaryo marka xigtana waxaa leenahay allaha idin barakeeyo oo allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa iyo fimirkiisaba anfaca markaana waxaan soo qabanayaa fanaankii weyna allaha u naxariistay cabduqaadir sanka safar baa la tagayaa heestaasna ayaa gunaanudu ah guud ahaan barnaamijkeenii muusiga iyo salaamaha ee radio isnai waa inuu toddobaadka dambe nabadgelyo
safar baa la tagayaa iyo socodka dheero soo noqod lahayno ina wada sugaaye safar baa la tagayaa iyo socodka dheero soo noqod lahayno ina wada sugaaye suri waxaa la marayaa siigiyo dabaylo sawdiga cadceedana saantuu lagu dhagayso sulmi iyo haraad badan suri waxaa la marayaa siigiyo dabaylo sawdiga cadceedana saantuu lagu dhagayso sulmi iyo haraad badan saawaha ka dharanta halaq miciida sayriyo saylaha libaaxiyo abays baa sunsumayo saawaha ka dharanta halaq miciida sayriyo saylaha libaaxiyo abays baa sunsumayo ninkan seef afayniyo annu wadanay saqay badan kama samata baxaye sidee loo jid marayaa ninkan seef afayniyo annu wadan nin saqay badan kama samata baxaye sidee loo jid marayaa sokayiyo xigaalka ku sooryeeya ma laho saxiibka rumaado u saacida ma joogo reer sabadka yaallood u sii qoyarta ma laho sokayiyo xigaalka ku sooryeeya ma laho saxiibka rumaado u saacida ma joogo reer sabadka yaallood u sii qoyarta ma laho saqaydeedu meesha suubad iyo saliid maaha sokor iyo bariis maaha caanigii sibraarkiyo hilibkoo la solay maaha saqaydeedu meesha suubad iyo saliid maaha sokor iyo bariis maaha caanigii sibraarkiyo hilibkoo la solay maaha soorta dunida taaloo dhan samaydeedu qaamaha waa sonqorla waa sanqarla socoo ha soo noqon soorta dunida taaloo noqon balaan idin su'aale maxaad saa ka wadataan subaxaa qiyaamada lagortagi subxaanka balaanidi su'aale maxaad saa ka wadataa subaxaa qiyaamaha la hortagi subxaanka ninka saaka jecelow xilka sagal qamoodine dhulkaan ku soconiyo samaduu ka culus yahay dhulkaan ku soconiyo samaduu ka culus yahay yuu sibiq idinku gelin yuu sibiq sibiq sibiq yuu sibiq idinku gelin ninka saaka jecelow xilka sagal qamoodine dhulkaan ku soconiyo samaduu ka culus yahay dhulkaan ku soconiyo samaduu ka culus yahay yuu sibiq idinku gelin yuu sibiq sibiq yuu sibiq idinku gelin yuu sibiq sibiq sibiq yuu sibiq idinku gelin yuu sibiq sibiq sibiq